الحمd لله ثناء لله ثم الصلاaة والسلام على رسuuل اللh صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه mا جهلنا وذkرنا منه mا نسينا waa dersigii سدexaad min kitaab suwر min حaيaaة الصحاaبة الضفyل بن عمر الdowسي صxaabiga la yihaahdo dufayl binu camar addowsi saxaabigaas baa laga hadlayaa allaahuma ijcal ilaahu u yeel lahu dufayl aayatan calaamad iyo aayad taasoo tuciinuhu ugu kaalmaysa calaa maa yanwi wuxuu niyeystay oo min alkhayri khayra ilaahayow aayad iyo calaamad u yeel oo sii dufayl binu camar aayaddaasoo ugu kaalmaysa wuxuu niyeystay oo khayr ah wuxuu doonayo oo khayrkaa inuu qabto aayad ugu kaalmaysa waa min ducaa'i rasuuli nebiga ducadiisa sala allahu calayhi wasalam lahu saxaabigaas dufayla ugu duceeyey addufayl bnu camrin addowsiyu saxaabigaasi sayidu qabiilati dowsin reer dows qabiilada la yidhaahdo odaygoodii weeye fil jaahiliyati jaahiliga markii la joogay ninkii u duubnaa oo odayga u ahaa wey reer dows waa qoyskii oo abu hurayrana ka dhashay wa shariifun waa nin shariif ah oo min wanaagsan oo min ashraafi lcarab carab ashraafteedii ka mid ah almarmuuqiina ee lagu farfiiqayey dadka qaar faraha lagu fiiqaa jiro qofkaasaa ku jira ama qofkaasaa qiimale la yidhaahdo dadkii almarmuuqiina lagu farfiiqo yaa almarmuuqiina min ashraafi alcarab almarmuuqiina ee lagu farfiiqo kaas mid ka mida wey wa waaxidun waa mid oo min asxaabiilmuru'aati muru'ooyinka kuwa u saaxiibyadaa ka mid ah muru'ooyinka dadka u saaxiibka ah mid ka mida weeye almacduudiina ee fara kutiliska ah almacduudiina ee fara kutiriska ah dadka mur-ada leh ee iskaba yar ee fara kutiriska ah mid ka mida weeye laa tanzilu ma degto lahu isaga xaalay u ahaatay qidrun dheri ama digsi kama degto can naarin dab ninkaas digsi ama dheri dabkiisa lagama qaado laa tanzilu ma degto lahu xaalay isaga u ahaatay dufayl qidrun digsi kan wax lagu kariyo ama dheri kama degto can naarin dab xaggiis maxay ka dhigan tahay waa nin deeq badanoo haddeer haddii qolo wax loo kariyo haddeer kuwo kalaa dabka loo saaraya maalintaasoo dhan waxa weeyaan hawshaasaa iska socoto walaa yuusadu lama laabo lahu isaga xaalo u ahaaday baabun albaab lama cesho amaama daariqin qof soo gelaya hortiis albaabkiisu waa iska furan yahay cid soo gelaysa albaabka lagama riixdo oo lagama xirto albaabka noo xira kama jidho meeshaas ninkaa isagaa deeqsinimo digsiguna dabku iska saaran yahay martiqaadka iyo sooriyada iyo martigelyada baa iska socoto walaa yuusadu lahu lmawalaa yuusadu lama laabo lahu xaalu isaga u ahaaday ama baabun albaab amaama daariqin mid soconaya ee guuraynaya ee hortiis yudcimu wuxuu quudiyaa aljaa'ica midka baahan wa yu'aminu wuxuu nabadgeliyaayo ammaan siiyaa alkhaa'ifa midka baqaya wa yujiiru wuxuu koriyaa oo badbaadiyaa almustajiira kan magangelyada raba ee dhibaato raba in laga magangeliyo tilmaamahaas buu ninkaani leeyahy wa huwa ninkan dufaylah ilaa daalika maca daalika ilaa oo bimacnaa macaa ilaa daalika maca daalika kaa maciisa intaa lasoo sheegay isagoo ku sifaysan adiibun waa mid suugaanyahan ah adiibun waa mid suugaanlow ah suug- dadka murtida leh suugaan suugaanlow wey kaasoo ariibun caqli badan caaqil ah kaasoo labiibun fahmo badan waa isku mid ariibun lai labiib waxa weeyaan dakiga qofka ahoo maskaxda furan oo fahanka badan taa weeyaan wa shaacirun misna waa nin gabya ah ninkaas gabyaagaayoo murhafuxisi murhafulxisi xisigiisa xiskiisa macnaha xisku waa maxay dareemayaalkiisa xawaaso maji dhashana oo taabashada iyo dhadhanka iyo maqalka iyo aragga iyo arrimahaas kuwaasaa la yidhaahdaa waa nin shaaciroo murhafulxisi xiskiisa iyo dareenkiisu deg deg badan yahay ama murhafulxisi dareenkiisu afaysan yahay af leeyahay dareenkiisu soofaysan yahay af leeyahay raqiiqu shucuuri dareenkiisu waa miduu dabacsan yahay raqiiq jilcan yahay basiirun misna waa nin og oo caalim ku ah oo yaqaan bixulwi lbayaani hadalka kiisa macaan iyo wa mururihi kiisa kharaar nin waxaa weeyaan kelimadda uu isticmaalayo ama kelimadda la yidhaahdo kala doori kara yaqaano hadalka kan macaan iyo kan kharaar intaan lagu hadlin ka hor xayu meeloo tafcalu ay samaynayso fiihidan bimacnaa minhu weeye tafcalu ay samaynayso fiihi minhu ninkan xaggiisa dufayl ah alkelimatu kelimaddu waxay samaynaysaa ka soo baxda ficila sixri sixir falidii oo kale hadalka uu yidhaahdo ku talagalo magnad weeyaan dadka waa soo jiidanaya waxa weeyaan qofka waa qafaalanaya waa soo jiidanaya xayu meeloo tafcalu ay falayso fiihi minhu xaggiis alkelimatu kelimadu ficla sixri sidaas sixirka falidiisa oo kale macnaha qof qafaalan oo kale oo kelimadou yidhaahdo dadkao dhan usoo joogsanayaan oo kelimadiisu magna tahay ayuu ahaa kaadara waa ka tegay adufaylu ninkii dufayl la dhihi jiray waa intuusan islaamina manaasila qowmihi qoomkiisu meelahay deganaayeen oo fii tihaamata meesha tihaama la yidhaahdo kuwii ahaa halkaasuu ka tegey mutawajihan xaal yaha mid u jihaysay ilaa makata meesha maka la yidhaahdo isagoo wejiga saaray wa waraxa siraaci legdanka shiidmirihiisuna walxaal raxa siraaci legdanka shiidmirihiisuna daa'iratun ay tahay mid wareegaysa bayna rasuulilkariimi rasuulkii wanaagsanaa sala allahu a salawaatullaahi caleyh dhexdiisa iyo wa kufaari qurayshin gaaladii quraysheed dhexdooda raxa waxaa jira wax raashinka lagu shiidi jiray waagi hore miiskanoo kale maalan dhagax ah oo meel laga daloolinayo baa mid kale dhagax baa mid la-eg baa la dul saaraya raashinka intee la dhex gesho markaas saasaa loogu wareejinayaa raashinkii cardiiqinta ka samaynaya ilaa waxaan iyo warshadahan ma jirin markau maka aadayo ninkaani waxay ahayd mar legdanka shiidmirihiisu uu dhex socdo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo gaalada macnaha dagaal ba-an baa socday weeye ujeedku dagaal daran baa u dhexeeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo kuwii gaalada ahaa walxaal raxa siraaci legdanka shiidmirihiisu daa'iratun ay tahay mid wareegaysa bayna rasuulilkariimi salawaatullaahi calayhi iyo wa bayna kufaari qura wa kufaari qurayshin gaaladii quraysheed dhexdooda kullun mid kasta oo nebiga iyo saxaabta dhankaasa iyo dhanka kaleoo gaalada ah yuriiddu wuxuu doonayey an yagsiba inuu u kasbo u soo jiido linafsihi naftiisa alansaara dad u kaalmeeya oo taageerayaal ah wayajtadiba inuu u soo jiido lixisbihi xisbigiisa alacwaana acwaan iyo ansaar waa isku mid acwaan kuwa kaalmeeyayaal ah oo kula soo biira oo dhankiisa ka dagaalama baa mid kastaaba soo jiidanaya oo soo kasbanaya soo u badiyo dhinaciisa dadka ka soo jeeda si uu guusha u helo farasuulu nabigu salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi yadcuu lirabbihi rabbigiibuu dadka ugu yeerayay walxaal silaaxu hubkiisuna aliimaanu iimaan u yahay iyo walxaqu xaq nebiga hubkiisu wuxuu ahaa iimaan iyo xaq buu ahaa yadcuu lirabbihi ilaa rabbihi rabbigiibuu dadka ugu baaqayey oo ugu yeerayay waa nebiga calayhi salaatu wasalaam wa kufaaru qurayshin quraysh gaaladeeduna yuqaawimuuna waxay iska caab waxay caab iska caabinayeen dacwatow nebiga dacwadiisa iyo yeeriddiisa waxay kala hor imaanayeen bikulli silaaxin hub dhammaanta muqaawama sooma maqashaan yuqaawimuuna waxay ka hor imaanayeen oo u beegtoomayeen oo iska celinayeen nebiga dacwadiisa hub kastoo ay kala hor imaan karaan ayay kala hor imaanayeen sidaa nebiga dacwadiisu u u fulin ama u faafin wayasuduuna gaaladu waxay ka celinayeen annaasa dadka canhu nebigay ka celinayeen bikulli wasiilatin xeelad kasta bikulli wasiilatin qaab kasta iyo xeelad kasta iyo dariiq kasta wawajada dufaylu dufayl wuxuu helay nafsahu naftiisa wuxuu ka helay yadkhulu isagoo gelaya fii haadihi lmacrakati dagaalkan iyadaa dhexdeeda calaa gayri uhbatin diyaargarow la-aanti dufayl wuxuuba is arkayba isagoo dagaalkii gelaya isagoo aanba ku talagelin oo aan u diyaargaroobin oo aan isticdaad la imaan wayaquudu isagoo dhex dhumbanaya ayuu naftiisa ka helay khimaarahaa xarbadan moolkeeda waa mool dagaalkan moolkiisa isagoo dhex mukhuuranaya can can gayri qasdin qasad la-aan isagoo aan ku talagelin oo see arrinta u dhacdo waa tana fa huwa dufayl lam yaqdam ma gelin ilaa makata maka uma gelin lihaada alqaradi dantan inuu dagaal galo maka uma aadin walaa khadara kumana soo dhicin lahu dufayl amru muxamedin muxamed amarkiisa iyo wa qurayshin quraysh amarkeeda weligii qalbigiisa ma soo gelin qabla daalika hadda ka hor calaa baalin qalbigiisa walaa khadara kuma soo dhicin lahu dufayl amru muxamedin kuma soo dhicin muxamed amarkiisa iyo wa qurayshin quraysh amarkeeda qabla daalika markaan ka hor calaa baalin qalbi ahaanba kuma soo dhicin weligeed wa min hunaa halkan kaanad waxaa u ahaatay lidufayl dufayl binu camar addowsiyi waxaa u ahaa maca haada siraaci legdankan iyo dagaalkan socda maciisa xikaayatun qiso iyo sheeko xikaaya waa sheeko taasoo laa tunsa aan la halmaami karin falnastamic bal aan dhegaysanno u dhag raaricinno ilayhaa qisadaa iyo sheekadaas bal aan u dhag raaricinno fa innahaa qisadaasi min qaraa'ibil qisasi qisooyinka kuwooda la yaab kale weeyaan oo qariibka ah oo lala cajabo qiso la yaab leh baa meeshan ku jidha ayuu leeyahay waatan ayaa nooga warramaya goobjoogaheedii xaddaad dufaylu dufayl baa warramay qaala wuxuu yidhi qadimtu makata magaalada makaad baan galay famaa in ra'aanii imaba ay arag saadatu qurayshin quraysh odayaasheedii ima arag xataa aqbaluu calaya ilaa ay soo qaabileen indhaha markay ugu dhufteen inaan maka imid ila waa nin odayo nabadoona reer dows buu u yahay markay indhaha igu dhufteenba waa ii yimaadeen faraxabuu way soo dhoweeyeen bi aniga akrama tarxiibin soo dhoweyn midda ugu wanaagsan ayay soo dhoweeyeen wa anzaluunii waxay dejiyeen fiihim dhexdooda acaza manzilin guri midka ugu sarreeya waa la isharfay waa lay maamuusay guri fiican baa lay dejiyey waa lay soo dhoweeyey uma ijtamaca ilaya waxaa xaggayga soo ururay oo iisoo shir iila soo fariisay saadatum duqowdoodii iyo madaxyaashoodii iyo mudanayaashoodii iyo kubaraahum dadkoodii da-da weynaa wa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa dufayl war yaa dufayl innaka adigu qad qadimta waxaa soo gashay bilaadanaa dhulkanagii bilaad waxaa la yidhahdaa waxaa loo isticmaala marakan dhulka waddanka yagii baa joogtaa markaad leedahay meel gaarama bilaadanaa waxaa soo gashay bilaadayadii baa soo gashay wa haada arajulu ninkan alladii ninkanoo yascumu sheeganayo ku andacoonaya annahu isagu nebiyu nebi inuu yahay nebigay sheegayaan waxay leeyihiin ninkan sheeganaya inuu nebi yahay qad afsada wuu xumeeyey amranaa amarka yagii waa fasahaash wamazaqa shamlanaa wadajirka yagiina waa jarjaray waa kala gooyi waxa weeye wadajirkanagii washatata wuxuu kala eriyey jamaacatanaa jamaacadanadiina waa kala eriyey ayib wanaxnu hanagu inamaa naqshaa waxaanu ka baqaynaa an yaxila inuu kugu dego bika adiga iyo wabizacaamatika wabizacaamatika hogaamintaadaba fii qowmika qoomkaada aa oday utao hogaaminaysid maa qad xalla binaa wixii annaga nugu dego nugu degay oo kale nebigay uga sii digayaan isagousan u arag oo u nibcaado oo uga fogaado ilaa isagona weli ma rumayni waxay dhaheen waxaan ka baqaynaa adiga iyo hogaamintaada odaynimadaada inay kugu dhacdo wixii annaga nugu dhacay oo kale ee falaa tukallim irajula ninka hala hadli maxamed hala hadli walaa tasmacanna ha dhegaysan minhu muxamed shay-an waxba ha ka maqli fa inna lahu muxamed wuxuu leeyahay qowlan hadal oo ka sixri sixir oo kale ah hadduu kula hadlo waxbuu kaa bedelayaa ha dhegaysan marka hana u tegi hadal sixir oo kalea buu leeyahay yufariqu wuxuu kala geeyaa muxamed bayna alwaladi kii wax dhalay bayna alwaladi ilmihii iyo wa aabihii aabbihii dhalay wiil iyo aabbihiis buu kala kaxaynayaa markuu la hadlo wa bayna alakhi walaal iyo wa akhiihi walaalkii la dhashay buu kala kaxaynayaa wa bayna zawjati haweeney la qabo iyo wa zawjaha ninkii qabay buu kala kaxaynayaa ha u dhowaanin marka ka carar digniin cashar ah oo balaaye ah bay u mariyeen qaala dufayl dufayl wuxuu yidhi fa wallaahi maa zaaluu kamay zuulin bii aniga yaqusuuna calaya inay dushayda ay qisoonayaan ay iiga qisaynayaan min qaraa'ibi akhbaarihi nebiga wararkiisa kuwa la yaab ka leh khatar waxyaalay ii sheegayeen qariib ah wa yukhawifuunanii inay cabsi gelinayaan kamay zuulin calaa nafsii naftayda iyo qowmi tolkayga bicajaa'ibi afcaalihi afcaashiisa tiis teeda la yaabka leh ficilada uuna samaynayo nebiga la yaabka leh bay igu cabsigelinayeen adigii tolkaa khatar baa ku jidhaa ninkaa ha u tegin bay igu lahaayeen xataa ajmactu amrii amarkayga ilaa aan ka go-aanshay calaa alla akhtariba inaanan u dhowaan minhu moxamed nebiga warkoodii baan qaatay waxaan go-aansaday siay hadalkii igu wadeen in nin meesha kaaga soo horeeyaa laga waraysaaye iyagaa meesha deganaaye inaanan u dhowaan waan laa ukalimahu inaanan nebiga la hadlin oo asmaca aanan maqlin minhu xaggiisa shay-an waxnana inaanan ka maqal lana hadlin una dhowaan ayaan go-aansada walamaa qadowtu ila lmasjidi masaajidkii masoo xaraamkii markaan usoo jarmaaday lidawaafi dawaafna ugu soo jarmaaday bilkacbati kacbada aan dawaafo iyagoo gaalaabay iska dawaafi jireen halkaa marka aan marayo iyo watabaruki markaanu kacbada ugu soo dawaafay barakaysi biasnaamihaa sanamyadeedii aan barakaysto allatii kacbada allatii taasoo kunna aanu ahayn asnaamtaasoo allatii asnaamtaasoo ama kacbadaba u celi waa kacbada watabaruki barakaysi biasnaamihaa aan barakaysano biasnaamihaa aan barakaysto markaan usoo jarmaaday allatii kacbadaasoo kunna aan ahayn ilayhaa xaggeeda naxuju kuwa usoo xajiya wa iyaahaa kacbada oo keliya nucadimu kuwa weyneeya jaahiligii baa la weyneyn jiray waa loo soo xajin jiray kacbadii sidaas ahayd markaan kusoo jarmaaday ilaa isagoo waddanka ma deganee waa reer dowsoo tihaama buu ka yimi markaan halkaa soo aadayey subaxii xashowtu waxaan ku cubay buu yidhi oo ku gufeeyey fii udunaya labadayda dhagood qudnan suuf dhagahan suuf gashadabi iyo dun oo maxaa yeelay khowfan ka baqid aan ka baqayo darteed min an yulaamisa samcii maqalkaygu inuu taabto inuu dhegaysto min an yulaamisa samci samcigayga inay taabato shay-un shay oo min qowli muxamedin moxamed hadalkiisa ah lawaa nin la cabsigeliyey dhagihii baan soo jufeeyey buy waa soo cuba ilaa nebiguna kacbadu imaanayaa ma ogta calayhi salatu wasalaam si aanan u maqal marka wax nebigaas sheegayo waa la iiga digay ilaaye buu leeyahy dhagihii baan cudbi ama suuf ayaa kusoo gura dee qofka hadduu dhagaha jiq ka siiyo si toos waxba u maqli maayo ujeedkuna waxaa weeye samcigayga inaysan taaban shay hadalka maxamed uu yiri ah laakinii anigu buu yidhi maa in dakhaltu maba soo gelin almasjida masaajidkii xataa wajadtuhu ilaa aan ka helay nebi moxamed qaa'iman xaal yahay mid taagan yusallii tukanaya cinda alkacbati kacbada agteeda salaatan salaad tukanaya salaadaasoo hayra salaatina salaadannada kayrkeeda markaan saa usoo galayba waxaaba arkayba nebi moxamed oo salaad tukanaya salaaduu tukanayana taa iyadii waa ka duwanta wayatacabadu isagoo cibaadaysanaya cibaadatan cibaado oo kayra cibaadatina cibaadada iyada kayrkeeda ka duwan fa asaranii fa asaranii fa asaranii waxaaba iqafaashayba mandaruhu nebiga eegidiis mandarkiisa iyo quruxdiisa baa magnad igu noqota o soo jiidatay fa asaranii waxaa i qafaashay mandaruhu nebiga mandarkiis wahazanii waxaa ilululay cibaadatu nebiga cibaadadiis baa ilulushay wawajadtu nafsii naftaydi waxaan ka helay adnuu minhu xaala nebiga u dhowaanaya waxaan arkaya anoo kusii durkaya shay-an fa shay-an tartiib tartiib calaa kayri qasdin anoo u dhowaanaya qasad la-aan oo mina xaggayga ka ahaaday khiyaarba melihi waxa weeyaan qasad la-aan anigoo waxaan arkayaa xaggaas usii durkaya usii durkaya xataa asbaxtu ilaahan ka waaberisay qariiban makaanan qariiban meel u dhow minhu nebiga ilaa salaaddii subax roor hore wey wa aballaahu ilaahay baa diiday buu yidhi ilaahay waa diiday ilaa an yasila inuu soo inuu soo gaaro mooyaane ilaa samci maqalkayga bacdun qeyb oo mimaa kii an yaquulu nebigu u dhahay ilaahay waa diiday ilaa inuu qayb wuxuu nebigu akhrinayo maqalkaygu ku soo dhacaan mooyaane manaa ilaahay wuxuu isoo gaarsiiyey hadalladii nebigu akhrinayay qeyb ka mid a ayaa maqalkayga soo gaaray dee fa samictu waxaan maqlay buu yidhi kalaaman hadal hadalkaasoo xasana wanaagsan aada u wacaan baan maqla wa qultu fii nafsii naftayda waxaan isri buu yidhi inta sheekaystay fakiladka ummuka hooyadaa ku weydayay oo ha gablantee yaa dufaylu dufaylow innaka adigu la rajulu nin baa ta ninkaasoo labiibun fahmo badan ninkaasoo shaacirun gabiyaa aftahana wamaa yakfaa calayka dushaadana kama qarsoonaan karo alxasanu midka wanaagsan min alqabiixi kan xun wax xun iyo wax wanaagsan waa kala garan kadhaa famaa yamnacuka maxaa kuu diidaya an tasmaca inaad maqasho min haada rajuli ninkan xaggiisa maa yaquulu waxa uu leeyahay adiga maxaa dhagaha aada iskaga jufaynaysaa oo suuf u gelinaysaa maad aqoon baa leedahayoo gabaygaa taqaanaayo fahmo badan baa leedahay hadal xun iyo hadal fiican waa kala taqaanaayo maxaa kuu diidaya inaad dhegaysatid waxa uu akhrinayo oo markaad dhegaysatid fa in kaana aladii kii hadduu yahay ya'tii bihi ou la yimid xasanan mid wanaagsan qabiltahu waad aqbalaysaa isagaa isla sheekaysanaya wa in kaana qabiixan war xun hadduu yahayna taragtahu waa ka tegaysaa waa kala garan ka dhaay qaala dufaylu wuxuu yidhi uma makaftu waa nagaaday xataa insarafa rasuulullaahi sala allahu calay wasalam ilaa nebigu u gadoomay ilaa beytii gurigiisa markuu salaadii dhammaystay fatabictuhu waan raacay xataa idaa dakhala daarahu nebigu gurigiisa markuu galay dakhaltu calayhi waa ka dabagalay faqultu waxaan idhi yaa muxamedu inna qowmaka tolkaa qad qaaluu lii waxay ii dhaheen canka xaggaadana iiga sheegeen kadaa wa kadaa waxaa iyo waxaa iyo waxaa waa waxay u sheegeen oo ay lahaayeen haw tegi intaasoo waray iga kaa sheegeen fa wallaahi baan ku dhaartay maa barixuu kamay zuulin yukhawifuunanii inay cabsi gelinayaan min amrika amarkaada xaggiisa xataa sadadtu ilaa aan owday udunaya labadayda dhagood biqudnin qudni iyo dun iyo suuf iyo cudbi lianlaa asmaca qowlaka saana codkaada u maqal uma aballaahu ilaahay waa diiday ilaa an yusmicanii inuu maqashiiyo mooyaane shay-an shay oo minhu ka mida codkaada fa wajadtuhu waxaan ka helay codkaadii aan maqlay xasanan mid wanaagsan ee facrid calaya ii bandhig amarka amarkaada ii warranoo waxaa haysid bal ii akhri ila carabigii bay garanayaan bal waxaa haysid ii soo bandhig ii sheeg waa meel arrin ka socoto oo ninkan inuu islaamaa socota facarada calaya nebigu wuxuu ii soo bandhigay amrahu amarkiisii wa qara'a lii nebigu wuxuu ii akhriyey suurata alikhlaasi suuradda ikhlaas la yidhaahdo qul huwa allaahu axad weeye walfalaq iyo birabbi lfalaq buu igu dul akhriyey fa wallaahi baan ku dhaartaye maa samictu ma maqal qowlan qowl qowlkaasoo axsano ka wanaag badan min qowlihi nebiga qowlkiisa walaa ra'aytu ma arag amran amar amarkaasoo acdalo ka toosnaan badan min amrihi nebiga amarkiisa calayhi salaatu wasalaam cinda daalika kaa agtiisa ayaan basadtu yadii gacantaydii fidiyey lahu nebigaan u fidiyey gacanta gacanqaad mubaayaco gacantii baan u taagi wa shahidtu waxaan qiray an laa ilaaha ila allaahu wa anna muxammadan rasuulu llah towxiidkii baan ku dhawaaq wadakhaltu fi lislaami islaamnimadii baana galay qaala dufayl wuxuu yidhi uma aqamtu fii makata magaalada makaad baan ku nagaaday zamanan waqti waqtigaasoo tacallamtu aan bartay fiihi zamankaa dhexdiisa umuura alislaami islaamka arrimihiisa aan bartay wa xafidtu wa aan xafiday fiihi zamankaa dhexdiisa maa tayasara lii wixii ii fududaaday oo min alqur'aani qur-aanka kariimkaana aan bartay walamaa casamtu markaan go'aansaday cala alcawdati inaan u noqdo ilaa qowmii tolkay qultu waxaan idhi yaa rasuula allah innii anigu imru'un nim shaksi baan ahay shakhsigaasoo mudaacun la adeeco fii cashiiratii qoyskayga iyo qabiilkayga nin amarkiisa la qaataanah odayah wa ana aniguna raajicun hadda mid noqonayaanahay ilayhim tolkaygay baan u noqonayaa wa daaciihim mid ugu yeerayaanahay tolkayga ilalislaami islaamnimaan ugu yeerayaa fadcullaaha ilaahay ii bari an yajcala lii ilaahay inuu ii yeelo aayatan calaamad taasoo takuunu ii ahaata lii aniga cawnan kaalmo ii ahaata kaalmo iigu kaalmeeya fii maa shayga adcuuhum iyaga aan ugu yeerayo ileyh xaggiis xaqa aan ugu yeerayo shay kaalmo iigu noqda say xaqaa u qaataan ilaahay ii weydii fa qaala wuxuu yidhi nebigu allaahuma ajcal lahu aayatan qisadii aan soo marnay oo lagu bilaabay ilaahu aayad ugu kaalmaysa u yee fa kharajtu waa tegey buu yidhi waa baxay ilaa qowmii tolkaygii baan aaday xataa idaa kuntu markaan ahaaday fii mawdi fii mowdicin meel mushrifin ee sare meel kore calaa mushrifin sare calaa manaasilihim guryahooda meel guryahooda qooraansanayso macnaha saa ugu soo fooradha meel sare ah oo guryahoodii naga hooseeyaan halkaa markaan marayo waqaca nuuru nuur baa ku dhacay fii maa bayna caynaya labadayda indhood dhexdooda ayaa nuur ka soo baxa nuurkaasoo midlulmisbaaxi mataramakis oo kale ah faynuus weyn toosh weyn oo kale ah faqultu waxaan idhi allaahuma ajcalhu ilaahu yeel nuurkan fii kayri wejhi wejigayga meelaan ahayn ilaah wejiga iga wareeji oo maxaa dhacay fa innii akhshaa waxaan ka baqayaa ilaahayow an yadunnu inay u maleeyaan annahaa calaamaddan nuurkaaga wejiga ku taalla cuquubatun cuquubo inay tahay taasoo waqacad fii wejhi wejigayga ku dhacday limufaaraqati diinihim diintooda faariqidooda inay dhahaan ninkii calaamad baa laga muujiyado markuu diintiisii ka tegayoo muxamed raacay wakaa wejiga calaamaddu ka muuqataan ka baqay inay dhahaan kaasaa ilaa wejiga iiga wareeji dhandhi meel kale iigu rar meel kale ilaahu iigu rar baa ini fataxawala nuuru ducada hadday saxaabada duceeyaan waa la helayaa nuurkii waa wareegay fa waqaca fii ra'si sawdii jeedalkayga madaxiisa buu nuurkii kayf ushii jeedalka watay madaxeedii baa nuurkii la yeelay ayb fajacala naasu dadku waxay gudagaleen yataraa'awna inay istustusayaan daalika nuura nuurkaas fii sawdii xaalu ahaaday jeedalkayga kal qindiila xaaluu yahay mataramakis oo kale almucallaqi meel la suray laambad weyn oo meel ka soo laalaado oo kale qindiil faynuus weyn isagoo ah bay istusayeen waana walxaal ana aniguna ah bidu aan soo hoobanayo ilayhim xaggooda min athaniyati waxa weeyaan karintii meel sare soo kuma udhihin baan soo mariyay iyana waa iga hooseeye karinta markaan ka soo degayo nuurka ushaan ka baxaya jeedalka bay istusayaan dadku oo u muuqanaya falamaa nasaltu markaan soo degay ataanii abi aabbahay baa i yimid waa aabbihiis waa garanaysaa saxaabigan isaga dufayl baa la yidhaahdaa aabbihiisna camar baa la yidhahdaa dufayl binu camar camar baa ii yimid markuu ii yimid wa kaana sheekhan nin weyn buu ahaayoo kabiiran weyn oo duqa faqultu waxaan idhi markuu ii yimid ilayka canii iga durug yaa abati aab iga dheerow falastu maahi minka adiga ka kaama tirsani walasta mina adiguna aniga igama tirsanin kala tagnay baan idhi wey ee iga dur isma sheegana wey markii lasoo urusho qaala wuxuu yidhi walima maxaa dhacay yaa bunay war wiilkayga maxaa kugu dhacay qultu waxaan idhi laqad aslamtu anigu waa islaama wa taabactu waxaan raacay diina muxamadin nebi moxamed diintiisii baan raacay sala allahu calayhi wasalam kale diin baan noqonay qaala wuxuu yidhi aabbahay ay bunay wiilkaygiiow diinii anigana diintaydu diinuka adiga diintaada weeye war isku mid baan raacna anna iyadaan raacaya faqultu waxaan idhi idhab oro tag aabbi waqtasil soo qubayso wadahir hiyaabaka dharkaadana soo nadiifi uma tacaalo kaalay xataa ucallimaka ilaan ku baro maa cullimtu wixii laysoo baray muddow maqnaayoo dee nebiga uu ag joogay waa isaga qur-aan soo xafiday cilmigii laysoo baray baan ku barayaaye iska soo nadiifa horta fadahaba waa tegey fakhtasala waa soo qubays wadahara hiyaabahu dharkiisaba soo nadiifiyey uma jaaa waa yimid facaradtu calayhi lislaama aabbahay islaamnimadii baan u bandhigay faaslama waa islaam uma jaaat waxaa timid cabaarka bacdi zawjatii xaaskaygii bay faqultu yadiina waxaan ku idhi ilayka canii idhaaf iga fogow falastu minkii walasti minii isma sheeganno anna kaama tirsanay adna igama tirsanin beri baan kalana qaalad waxay tihi walima maxaa dhacay biaabii anta wa ummii aabbahayo hooyaday waq lagugu furtee maxaa kugu dhacay faqultu waxaan idhi faraqa waxaa kala geeyey beynii aniga iyo wa beynaki adiga alislaamu islaamnimadaana kala waday faqad aslamtu anugu waa islaamay wa taabactu waxaan raacay diina muxamedin nebi moxamed diintiisii sala allahu calayhi wasalam faqaalad yadiina waxay tidhi fadiinii anna diintaydu diinuka adiga diintaada weeye wariyadaan anna raacaya qultu waxaan idhi fadhabii oratag fatadaharii soo dahaaro qaado min maai dishiraa yaa sanamka dishira la yidhahda biyaha agtiisa yaal sanam dishira waa sanam reer dows qabiiladooda caabudi jidhay biyaha dhinaciisa ku jira waa meel buura salkeed biyaha halkan balliya fadhiya orod biyaha kusoo mayra baan ku idhi oo isi soo nadiif qaalad waxay tihi biaabii anta wa ummi aabbaha iyo hooyada idam allaha lagugu furtee atakhshaa ma waadan u baqayn cala sibyati carruurteenna shay-an shay ma waadan uga baqayn shaygaasoo ka yimid min disharaa sanamkaas haddaan biyihiisa taabanno inuu carruurta naga laayo ma waadan ka baqayn oo sanamka meesha yaallo ay caabudi jireen weeye carruurteenna waadan balaayo uga baqayn in la derdero oo balaayo ku dhacdo haddii aan sanamkaas biyaha meesha u yaallo isagoo amaaha cid kale haysan ee u fadhiya meesha aan ka taataabanno oo aan ku soo maydho faqultu waxaan idhi tabban laki hog baa kugu dhacay adiga iyo welidishira sanamka dishiraaba kaar baa qabtaan isaga iyo adiguba qultu laki waxaan ku idhi oo ku idhi idhabii orod tagoo waqtasilii soo mayro hunaaka halkaas baciidan meel ka fog caninnaasi dadka waana anigaana daaminu laka kuu damaanad qaaday allaa yafcala inuusan kugu samayn haada alxajaru dhagaxaan al asamu dhagahala shay-an waxba dhagax dhagala baa ka baqaysaa orod soo qubayso oo waxa weeye anaa ballan kuu qaaday wax ku gaaraya ma jiraane soco saa samee si adag ba ula hadl fadahabad way tagtay fakhtasaladaa soo mayrat uma jaaad way timi facaradtu calayha iyana waxaan u bandhigay alislaama islaamnimadii faaslamad waa islaamta soo u dadaalaya ninkaan arag uma dacawtu waxaan u yeeray reerkiisi marka uu ay islaamnimadii qaateen dowsan reer dows qabiilka guud odayga u ahaa fa abda-uu way iga dibdhaceen buu yidhi calaya dusheeda waa iga daaheen islaamnimadii uma soo degdegin ilaa abaa hurayra ninka abaa hurayraa markii laga reebo waa inoo imaan doonaa abaa hurayre meel looga sheekaynayo in shaa allah abaa hurayre mooyaane inta kale waa iga daaheen faqad kaana abaa hurayra wuxuu ahaa asraca annaasi dadka kan ugu degdeg badan islaaman islaamnimada aad buu isagu usoo dheereeyey oo islaamnimada usoo qaabila qaala dufayl wuxuu yidhi faji'tu rasuulallaahi nebi moxamed baan u imid sala allahu calayhi wasalam bimakata magaalada maka mar labaad buu soo noqday walxaal macii maciga abuu hurayra ila socdo abuu hurayra aan si soo raacan faqaala liya nebiyu nebigu wuxuu igu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa waraa'aka yaa dufayl war dufayl maxaa kaa dambeeya ka waran dadkii ah ka timid faqultu waxaan idhi quluubun quluub baa iga dambaysa quluubtaasoo calayhaa dusheeda akinatun dabool la saaran yihiin qalbiyaal daah saaran yahay oo islaamnimadii aqbali weyday oo ii imaan waayey baa iga dambeeya calayhaa dusheeda waxaa akinatun daboolyaal iyo wa kufrun shadiidun gaalnimo daran baa qalbiyadaas haya laqad qalaba calaa dawsin reer dows waxaa qaalib u noqday nebi allow alfusuuqu daaca kabax iyo walcisyaanu cisyaan iyo amar diidu faqaama rasuulu llaahi nebiga ilaahay waa istaagay sala allahu calayh wasalam fatawada'a waa weysays wa sallaa salaad buu tukaday wa rafaca yaddahu gacanta u kor yeelay ila samaa'i xagga cirka qaala abu hurayra wuxuu yidhi markaa arkay nebigiiyo raba inuu duca duceeyo ilaa qabiilkaana waa loo sheegay inay qabiil diintii diiday ay yihiin falamaa ra'aytu markaan arkay kadalika sidaa nebigiiyo ah khiftu waxaan u baqay an yadcuwa khiftu waa baqay an yadcuwa baan ka baqay inuu habaaro calaa qowmin qoomkaygoo fayahliku dhammaan halaagsamaan dee nebigu markuu salaad tukadoo weesaysayoo gacnaha ka oritaay waxaan ka baqay reer dows inta habaaro maanta inay baaba'aan baan ka baqay bay faqultu waxaan idhi waa qowmaa alla tolkaygii alla tolkaygiiyow maana waa idin dhammaantay weeye maanta laakina rasuula nebi maxamed salawaatullaahi calayhi jacala wuxuu gudagalay yaquulu inuu leeyahay habaarkii meeshaan mooday ilaa maba aha nebigu inuu leeyahay allaahumma hdi ilaahayow hanuuni dowsan qabiilada reer dows la yidhaahdo allaahumma hdi dowsan allaahumma hdi dowsan saddex jeer ilaahu hanuuni uma altafata ila dufayl dufayl oo warbixinta siiyey ayuu nabigu milicsaday wa qaala wuxuu ku yidhi irjic noqo ilaa qowmika qoomkaada u noqo warfiq bihim u dhimri ilayka caniidan aad dadka leedahay iga fogow qof kasta intay iska daysid ilayka caniidan ku hor soo yiri moogta orda iga fogaada qof kasta laakiin way islaameen tartiib u dhimri warfiq bihim u dhimri wadcuhum ugu yeer ila lislaami islaamnimada ugu yeer tartiib qaala dufayl wuxuu yidhi falam azal kama zuulin biardi dowsin reer dows dhulkoodii adcuuhum xaalan ugu yeeraya ila alislaami xataa haajara rasuulullaahi sala alla alay slam ilaa nebi maxamed usoo hijrooday ila almadiina markii dambe nebigu madiinau yimi ayib wa madad waxaa tagtay oo dhacday bedrun dagaalkii beder baa dhacay wa uxudun uxud baa dhacay walkhandaqu khandaqiibaa isna dhacay qaswat laxzaab sanadkii shanaad iyana waa dhacday waxaasoo dagaallaa baa dhacay faqadimtu waxaan usoo galay cala nabiy nebi maxamed sal alla alay slam walxaal macii aniga la jirankayga ay soconayaan famaanuuna beytan siddeetan qoys oo min dowsin qabiiladii reer dows kuwaasoo aslamu islaamay oo waxasuna islaamuhum islaamkoodina wanaagsanaaday fa sura waa la faraxgeliyey binaa hanaga waa nala farax fa sura waa la faraxgeliyey binaa hanaga rasuulullahi baa la faraxgeliyey sala allah alay slm nebigu waa la faraxgeliyey waa nugu farxay wey nebigii baa nugu farxay waa nugu farxay wa ashama nebigu waa sahmi siiyey wuu qeyb siiyey waa qori siiyey lanaa hanaga maca almuslimiina muslimiinta maceeda xaalaan nahay min qanaa'imi khaybara khaybara wixii laga soo qaatay yaa ayuu nebigu tiradoo nugu dara ciidankii dagaalka halkaa tegey keliya lagama dhigine dadka iyagii siddeetankii qoysoo reer dows ka yimid waxaa lagu daray dadkii loo qaybinayay hanimadii khaybare laga soo furtay faqulnaa waxaan nidhi yaa rasuula allah ijcalnaa hanaga naga yeel maymanataka midigtaada naga yeel ciidanka noocyow leeyahay waxaa la yidhahdaa mid maymana ciidanka midig garabka midig maysara garabka bidix yaa mid la yidhaahdo ma garanaysaa muqadamada hore mu'akharada dambe mid la yidhaahdo qalbi oo dhexdag ciidanku baallahaasu leeyahay hal waddaa saas kagama hayo tareeri nadaam baa jira marka waxaan idhi annaga dhanka midig ciidanka ah naga dhig saas baan ka codsan fii kulli khaswatin duulaan kasta oo taqsuuha aada duulaysid dhanka midig naga dhig wajcal shicaaranaa afgaradka yagana waxaa ka dhigtaa hal shicaar mataqaanaa hal hays ama hal ku dhig ciidanku waxaa jira waxa is-afgarad ah is-afgaradka iyaga waxaa ka dhigtaa mabruur ninka ninka kale waryaa maxaa ahayd hadduu yihahdo mabruur hadduu dhaho waa raggu ka jira waa raggii is ogaa kelimadda mabruur ah nooga dhig qaala dufayl wuxuu yidhi uma lam azal kama zuulin maca rasuulilahi nebi maxamed miciid sal alla alay slam xataa fataxa allaahu calayhi ilaa ilaahay uga furay makata magaalada maka ilaa laga furtay faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah ibcadnii ii dir ilaa dilkafayn sanamkii xunka ahaayadoo dilkafayn la dhihi jiray sanami camr bni xamamata sanamkii camar binu xamama ii dir aniga xataa axriqahu ilaa aan soo gubayo waa soo gubayaaye faadina lahu nebiyu nebigaa usoo ogolaaday calayhi salaatu wasalaam fasaara ila sanami sanamkiibuu u socday fii sariyatin ciidan maciis gaadma ah oo min qowmihi tolkiisa ah ciidan boo kaxays falamaa balagahu markuu gaaray wahama uu damcay biixraaqihi gubiddiisa sanamkii inuu gubo markuu damcay ijtamaca waxaa soo ururay xowlahu hareerihiisa annisaa'u dumar warijaalu rag waladfaalu caruur yatarabasuuna xaalay koranayaan bihi saxaabigan ashara shar iyagoo la koranaya waxay dhaheen haddoo maanta sanamkaa isku taabto isaguna barta kama dhaqaaqi doono meesha lagu asiibaya waabay soo xilqeeyeenba meeshii soo dhoobtay rag iyo dumar iyo caruur waxaa ku dhaca aan ogaana bay dheh wayantadiruuna waxay koranayeen an tascaqahu inay ku dhacdo oo suuxiso saaciqatun biriq ama saaciqatun danab ya biriqda roobka oo kale ah inay ku dhacdo idaa huwa naala markuu gaaro uu taabto delkafayn sanamka la yidhaahdo bidurin dhibaato hadduu ku taabto sanamkaa hadduu dhibaato ku taabto in isaguna uusan badbaadayn bay meesha soo dhigteen oo ay malaynayeen laakina dufayla dufayl ninkii la dhihi jiro sanamka rabay inuu burburiyo aqbala cala sanami sanamkii oo qaabile calaa mashhadin makaanu xaadirin oo min cubaadihi kuwii caabudi jiray ka ahaaday kuwii caabudi jirayoo afka ahayoo dhooban buu sanamkii aaday wa jacala wuxuu gudogalay yudribu naara dab inuu hurinayo yudrimu inuu hurinayo annaara dab fii fu'aadihi sanamka dhexdiisa fu'aadka waa maxay wax deeqal foof ahoo boombalaayo gudalehe joofle caloollaa laga dhiga moogta halkaasoo xaaba inta kaga ururshay buu macnaa dab ku daara o walxaal huwa saxaabigan dufayla yartajizu uu baxrurajazaynayo baxrurajiz buu qaaday yadalkafayni lastu min cubaadika milaadunaa aqdamu min milaadika taasuu qaaday yadalkafayni lastu min cubaadika milaadunaa aqdamu min milaadika inii xashawtu naara fii fuaadika waxaasoo akrinaya wuxuu yidhi yaa dalkafayn waryaah sanamkow dalkafayn iyagaa waxay u qabay inuu wax maqlayo markaas sideed sidoodio kale ula hadlo waryaah dalkafaynow laso anigu kama kama kuma jiro min cubaadika kuwa ku caabuda miilaaduna annaga jiridanada aqdamo ka horreysay min miilaadika adiga jiriddaada annagaa kaa hor dhalanay si ay kuwa caabudna inii anugu xashawtu naara dab baan ku shiday fii fu'aadika qalbigaada iyo wadnahaada gudahana dab baan kaaga shiday ogow wamaa iniltahamat innaaru dabkiiba ma liqin oo ma gubin asanama sanamkii dabkii ma liqin xataa iltahamat ilaa ay liqday macahaa sanamka maciisa maa tabaqaa wixii haray oo mina shirki shirki ahaa fii qabiilati dowsin reer dows qabiiladooda waxaa weeye sanamkii maba gubanba ilaa reer dows wixii kaleoo shirki ku dhex jiray sanamkii ay la gubteen sanamkiiba haddii la gubay wixii baa iyana ka baaba'ay wey marka ma holcin weeye wamaa in iltahamat ma guban ma holcin dabkii oo ma liqin an naaru naartii asanama sanamki oo ma gubin oo ma holcin xataa iltahamad ilaa ay gubtay oo liqday macaha sanamkii lagu shiday maciisa maa ilaa ay ka liqday tabaqaa baaqi ahaaday oo mina shirki ah fii qabiilati dows reer dows qabiiladood fa aslama alqowmu qowmkii waa islaameen jamiican dhammaantood xaalay yihiin waxasuna islaamuhu islaamnimadooduna waa wanaagsanaaday reer dows waa ficnaadee ducadii nabigaa loo aqbalay ilaahu reer dows hanuuni saddex jeer nebigu ku celiyey calayhi salaatu wasalaam dalla dufayl bnu camar اdowsiyu dufayl wuxuu ahaaday bacda dalika mulaasiman mid laasima lirasuulilaahi nebi maxamed salawaat ullaahi calayh xataa qubida anabiyu nebi maxamed ilaa laga qibdooday sala allahu calayh wasalam ilaa jiwaari rabbihi rabbigiis lo lagudiisay ila darskiisa ilaahay agtiisa macnaha walamaa aalat alkhilaafatu madaxnimadii markay u weecatay u wareegtay min bacdihi nebiga gadaashiis ilaa saaxibihi saaxibkiisii asidiiq markii dowladdii uu qabtay abubakr sidiiq wadacad dufaylu dufayl wuxuu dejiyey nafsahu naftiisa iyo wasayfahu seeftiisa iyo wawaladahu ilmihiisaba fii daacati khaliifati rasuulilahi sal alay slam rasuulkii ilaahay khaliifadiisa iyo abuubakar adeeciddiisa wuxuu iska dhigay ninka keliyahoo diyaar u ah isaga iyo ilmihiisa iyo naftiisa wax allaale abubakar wuxuu amro inuu fuliyo abubakar baa booska nebiga jooga walamaa nashibad markay qaraxday xuruubu riddati ridoobidda dagaaladeed abubakar markuu dowladda qabtay qabaa'il baa ridoobay innagu sakana bixin maynay dheheen waa gaaloobay dagaaladaasi markay qarxeen nashibat waa qarxid xuruubu ridda nafara dufayl dufayl waa baxay dagaal buu u baxay fii daliicati jeyshilmuslimiina muslimiinta ciidankooda caaradkooda buu baxa xagee u baxa lixarbi musaylimat اlkadaab ninkii beenaalaha ahaayo musaylimat اlkadaab la dhihi jiray la dagaalankiisa oo nebinimada sheegtay wa macahu walxaal macahu dufayl maciisana waxaa ahaa ibnuhu camrun waa dufayl waay waxa weeyaan dufayl binu camar soo ma ahayn dagaaladaasi markay qarxeen nafara dufayl dufayl waa baxa fii daliicati jeysh اlmuslimiin ciidanka caarkiisa lixarbi musaylimati اlkadaab halkaas u baxa marka halkan waxaa ku jira wa macahu ibnuhu camrun dee waxa weeyaan dufayl isagaa ina camar ah dufayl isagaa ina camar ah waaya marka dufayl hadduu wiil dhalay wiilkiina camar u bixiyey dee wiilkiisuna waa camar wiilkiisa camar baa maciise ahaa wa fii maa huwa fii dariiqihi isagoo waddada sii socda ilal yamaamana u socda wa fii maa huwa xilli isagu fii dariiqihi uu ku sooya waddadiisa ilal yamaama ugu waddo ah ra'aha ru'ya manaan buu arkay dufayl baa arkay faqaala liasxaabihi wuxuu ku yidhi inii ra'aytu ru'ya wariyaan arkaye facabiruuhaa liii cabira wariyada ii fasira yaa cabira tacbiir bale tacbiir ruya yaa ii cabiray faqaaluu waxay dhaheen wamaa ra'ayta maxaa aragta qaala wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay oo manaam ku arkay ka anna ra'si madaxaygii qad xuliqa isagoo la xiiray wa anna daa'iran iyadoo shimbir kharaja min fami afkayga ka soo baxay shimbir wa anna imra'atan haweeney adkhalatnii iyadoo igelisay fii badnihaa caloosheeda haweeneyn caloosha igelisay wa anna bnii wiilkayga marka wiilkaa isagaa dhalay magacii aabbihiiba wiilkiisana ula baxay waa camar binu dufayl binu camar wa anna bnii wiilkaygii camran ahaana jacala isagoo gudagalay yadlubunii isagoo inuu raadraadinayo xafiifan dalaban xafiifan dalab deg dega isagoo degdega ii raadraadinayo laakinahu wiilkaygii camar ahaa xiila waa la teedaha waa la maciyey beynii aniga iyo wabeynuhu isaga waa laisku kaayadiiday oo ay soo gaari waaye waxaasaan arkay ii fasira faqaaluu waxay dhaheen khayran riyada mar haddaadan aqoon macnaheeda insha allah khayr bay noqonaysaa baa la yihahda wuxuu yidhi khayran qaaluu khayran khayr bay noqonaysa qaala wuxuu yidhi hadeedna adinku fasirayn amaa ana aniga wallaahi laqad awaltuha waa fasiray buu yidhi riyadaas haye amaa xalqu ra'si madaxayga xiiridiisa fadalika arrinkaasi annahu yuqdacu madaxaa laga goynayaa buu yidhi kow dagaal baa dhacaya wa ama daa'iru shimbirka aladii kaasoo kharaja min fami afkayga ka baxayana fa huwa ruuxi waa naftayda markay nafta layga qaadayo ya oo nafta fiifta iga baxayso waa naftayda cilmi badana wa ama almar'atu haweeneyda alatii taasoo adkhaladni gelisay fii badniha caloosha i dhex dhigtay fa hiya alardu waa dhulka tuxfaru lii waa la ii qodin qabriga fa udfanu fii jawfiha gudaheeda laygu aasaya qabriga weeyaan haweeneydaasna waaye waa dhulka weeyaan qabri baa laiga dhex qodaya wa inii anigu la arju waxaan rajaynayaa an uqtala in lay dilo shahiidan xaalaan ahay wa amaa riyadii waxbaa haray wa amaa dalabu ibnii wiilkayga doondoonkiisa lii raad raadinayo fa huwa yacnii wuxuu u jeedaa annahu yadlubu wuxuu raadinayaa ashahaadata shahiidnimo wiilkaygu shahiidnimo raad raadinaya shahiidnimo dooni doonaa alatii shahaadadaasoo sa axdaa biha taasoo sa axdaa bihaa aan ku guulaysan doono lay dheefin doono macnaha shahiidnimada aan heli doono buu isna raadin doonaa inuu shahiid noqdo idaa adina allaahu ilaahay markuu ogolaado laakinahu yudrikuhaa wiilkaasi shahiidnimada wuu heli doonaa fii maa bacdu hadda heli maayee gadaal waa dambe buu shahiidnimo noqon doonaa hadda waa nalakateedahay isku meel ma ma naal dib buu ka dhiman doonaa shahiidnimada waaya sidaas buu yidhi marka annahu yadlubu shahaada allatii saaxdaa bihaa idaa adina allahu laakinahu yudrikuhaa fii maa bacdu dib buu ka helayaa isagu wa fii macrakati اlyamaama dagaalkii yamaama ablaa waa muujiyey aلصaxaabiyu saxaabiga aljaliilu weynaa aلطufayl binu camr addowsiyu wuxuu muujiyey acdama albalaa'i wacdara tii ugu weynaa baladan waa wacdaro wacdarihii ugu weynaa buudhiga dagaalankii maalintaa socday xataa khara ilaa u dhacay sariican xaaliya mid la legday shahiidan oo shahiida calaa ardilmacrakati dhulkii dagaalku ka socday goobtii baa lagu dilay saxaabigii manaamka arkay waa dufayl dufayl halkaasuu ku dhintay manaamkii tabtiibuu noqo wa amaa ibnuhu wiilkiisa camruna famaa zaala kama zuulin yuqaatilu inuu dagaalamayo maalintaa lafteeda xataa adkanathu ilaa ay ka daciifisay aljiraaxu dhaawacyadu aabbihiis markuu kusoo dhowaa waa iyadii la kala teedahay ma og tahay marka waxay ka dhigan tahay isagu maanta halkaan kuma dhimane kuna dhiman mayee dhaawacyo dardaran baa loo geystay waqudicad kafuhulyumnaa waxaa la gooyey gacantiisa midig calaa cashi facaadda waa noqday wiilkey wiilkaasi camar ila lmadiina uu u noqday mukhallifan xaaluu yahay mid uga soo tegey calaa ardilyamaama dhulkii yamaama isagoo uga soo dhaqaaqay abaahu aabbihiisoo ku dhintay iyo weyadahu gacantiisoo lasoo gooyey wiilkaa markuu soo noqday aabbihiina meeshii lagu dilo uga soo tegey macnaha xaggaasaa dee lagu aas gacantiisii qayb ka midana halkaas uga soo tegey gacan baa la go-day waaye wa fii khilaafati cumar binu khadaab xilligii dowladda uu hayey cumar binu khadaab dakhala calayhi waxaa u soo galay cumar camru bnu dufayl wakaa waa ina dufayl camru bnu dufayl baa usoo galay cumar baa usoo galay fa utiya lilfaaruuqi cumar faaruuq waxaa loola yimid bidcaamin cunno cunnaa la keenay walxaal annaasu juluusun dadkuna ay fadhiyeen cindahu agtiisa fadaca lqowma dadkiiba wuxuu ugu yeehay sayd cumar ilaa dacaami cunadiis warkaalay cunnadaan cuna la ii keenay fatanaxaa camrun camr waa ka fogaaday canhu dacaamki waa ka fogaaday waa iska durki waa wiilkii inaa dufaylah faqaala lahu lfaaruuqu sayd cumar baa ku yidhi maa laka war maxaa kugu dhacay lacallaka ma laga yaabaa ta'akharta inaa ka gadaal madhay cani dacaami cunnada khajalan yaxyax yaa iyo xishood min yadika gacantaada inaa isdhahda gacantaada amaa dadku dhibsadaanoo qof gacan go-an oo macduura amaa gacantaada darteed ragga ula geli weyday xeerada waad cunnada gadaal uga istaagtay qaala wuxuu yidhi ajal haa run yaa amiira almu'miniin nacam iyo ajal waa isku mid qaala wuxuu yidhi sayd cumar wallaahi laa yaduuqu inuusan dhedhaminayn haada dacaama cunnadan xataa takhlidahu ilaa aad ku walaaqdid biyadika gacantaada almaqduucati la gooyey qof cuni karaaba ma jiro gacanta lagaa gooyay inta hadhay cunnadao dhan saa ugu walaaq gebigeedaba markaasaa dadku cunaya qof afka saari kara ma jiro inta ka horeysa waaba ninkan ilaahay dartiis gacantiisa usoo go-day wallaahi maa fi lqowmi buu yidhi sayd cumar dadka meesha jooga kuma jiro axadun qof bacduhu qeyb ka mida filjannati jannadii ay jidho ilaa anta adiga mooyaane soo gacan kuma goyn gacantaada xaggee jidhaa gacantaadii jannadii bay jidhaa qof jirkiisa qeyb ka mida ka horeysa oo janna u taal adaaba nagu jira xeeradan oo dhan saa ugu walaaq yuriidu bidaalika wuxuu uga jeedaa yaddahu gacantiisa dalla wuxuu ahaaday xulumu shahaadati shahaadada iyo shahiidnimada yaa calwasaadkeeda xulum waa dhadhabka iyo qarowga calwasaad baa la yidhahda yaluuxu inuu u ifayo licamrin camar hadba wuxuu istusayey camarkan wiilkaa shahiidnimadii buu hadba ku qarwayaa ku calwasaadaya mundu faaraqa abaahu ilaa maalinta aabbihiis uu faaruqo aabbihii dhintay falamaa kaanad markay ahaatay macrakatul yarmuug dagaalkii yarmuug markuu dhacay dagaal weyn oo khatar ahayoo sanadkii shan iyo tobanka hijirada dhacay muslimiintu guusha heleen reer ruum baa lala dagaalamay laga adkaaday maalintaa marka la joogo baadara waa u degdegay ilayhaa xaggeeda camar baa u degdegay macal mubaadiriina kuwii degdegaya macood wamaa zaala kama zuulin yuqaatilu inuu dagaalamayo camar xataa adraka shahaada ilaa uu ka haleelay shahaado allatii taasoo manna oo ugu riyooday manna ou ku rajogeliyey hu camarkan bihaa shahaadada abuuha aabbihiis aabbihiis oo dufayla tii baa ilaahay siiyey raxima allaahu ilaahay ha u naxariisto addufayla bna camri اdawsiya dufayl bin camar addawsiya allah u naxariiso fa huwa isagu ashahiidu weeyaan kii shahiiday weeye waa abushahiidi shahiidkii kalena aabbihiis weeye abuy camarna isaga aabbo u ah isaguna waa shahiid shahiid shahiid dhalay nin nin dhalay dheh wallahu subxaana wa tacaala aclam